kulan wacan oo wanaagsan waa mar kale iyo barnaamijkeenii toddobaadkii tegey iyo soomaaliya barnaamijkeenan oo noo soo diyaariya wariyaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi islamar ahaantaana isku soo dubarida soona saara yuusuf sheekh cadow ayaa maanta qodobka aynu ku soo qaadan doono barnaamijkeena waxa uu noqon doonaa iyadoo guud ahaan xaaladda soomaaliya haatan ay cakiran tahay kolka laga hadlayo arrimaha amniga iyo nabadgelyada ee gobollada iyo guud ahaanba caasimadda ayaa haddana waxaa jira in magaalada kismaayo caasimadda gobolka jubbada hoose ay ku soo biirtay qaybaha maamusha dowladda islamar ahaantaana ay ka tageen ciidamadii xarakada shabaab ee iyaga gacanta ku hayay ku dhowaad muddo afar sannadood ah haddaba magaalada kismaayo oo noqotay magaalo ay sheegtaan soomaalida beelaheeda kala gedisan waa sidee xaalkeeda xaggayna arrimuhu ku biyo shubanayaan kolka laga hadlayo magaalada iyo lahaanshaheeda waa kan geelle maxamed aadan oo horey xildhibaan u ahaa islamarkaana ku dhashay magaalada kismaayo kana soo jeeda magaalo ahaan oo wariyaheena ka waraystay guud ahaan magaalada kismaayo iyo qaab nololeedkeeda iyo dadka magaalada ku dhaqnaa intaba magaalada kismaayo waa magaalo weyn oo qadiimi ah magaalooyinkii soomaaliya ugu waaweynaa bay ka mid ahayd maxaa jira marka laga reebo muqdisho waxaa lagu murmi jiray hargeysa iyo kismaayo ayaa lagu murmi jiray inkasta oo mar badan lolan jiray magaalada labaad waa hargeysa haddana waa magaalo uun hargeysa lala badbadhigi jiray oo xamar magaalada ku xigtay soomaaliyeed ahayd waxayna ka kooban tahay deegaan aada u ballaaran bay ka kooban tahay oo bad leh webiyaal leh badeel leh dulxoolaad leh aadna u baaxad weyn bay ka kooban tahay ugu yaraan afar boqol ilaa laba boqol iyo konton oo ballaca ku fadhiya ay gobolkaasu ka kooban yahay ana isleeyahay gobollada soomaaliya gobollada ugu manafacaadka badan oo dadka soomaalida aada u anfacayay ka mid tahay waayahay
dadka deegaanka ahay ee dhulkaa deganaana waxay ahaayeen dad nabadeed wixii ka horreeyey burburkii dowladda soomaaliya gobollada dadku aada isu jecel yahay bay ka mid ahaayeenoo sida sida banaadir iyo marka iyo kismaayo iyo waxaa la oran jiray dadkeeda waa beysaan waa ciyaal kismaayo iyo ciyaal marka iyo ciyaal xamar iyo anagu naqaanay marka hadda hadda soomaali odal baa iska fasaqantay kismaayo dadka deganaan jiray waxay ahaayeen dad aada u degan qabow jiiraannimada iyo soomaalinimada aada u tixgeliya oo qofka safarka uusan sahay qaadanin oo iska lugeeyo oo reerka kuwaydaba uu reerkiisii yahay marka xaaladda kismaayo saasay ahaan jirtay waayahay kismaayo iyo kistaada caan bay ku ahayd si weynna dadka ay ugu garanayaan kontaroolada magaalada laga galo magacyadooda maxaa dadka ugu sheegi karaysaa ee muqdisho jooga aqoonta badanna aan ulahayn magaalada waa magaalo ceenkee ah engele
walaale horta magaalada kismaayo markii la oran jiray kismaayo iyo kistaada iyo kismaayo iyo karbuunahaada iyo sida dadka soomaalida intooda badan oo waagaa jirtay ay og tahay kismaayo waxay ka mid ahayd magaalooyinkii uusan gacaanka wax badan ka qabanin oo layala tuumay oo maxay ahayd inay gacaanka kasoo horjeedaan dadkii markaas deganaa oo lagu yaraa maxay xadiyey oo aan wax badan laga qabanin oo nol la-aan iyo iyo gelin la-aan iyo dhibaatooyin badan bay muddo badan soo martay waaya marka waa loogu magac barbaray oo kismaayo iyo kistaada iyo karbuunahaaga iyo waxyaabo badan magacaabo badan baa loo bixiyey laakiin haddana waxay ahayd magaalo fiican haddaan usoo noqdo su-aasha adi weydiisay ee korona kismaayo bandooro kismaayo kismaayo waxay leedahay saddex control bay leedahay control waxaa la yidhaahdaa meel magacyo badan lahaatay oo mar la oran jiray jambalu jambaluudi oo maxaa la yidhaahdaay meesha magaalada xagga markii laga tago xagga webiga iyo dhulbeereedka laga tago jilib iyo jamaama iyo xaggaa markii laga tago meesha laga geli jiray waxaa la oran jiray jambaluudi markii dambena waxaa loo bixiyey madhamaato oo sal daltayaal oo lakas erabood tiisuu ka dhistay oo ayagoo qadiya uu ka tegay baa loogu magacdaray maqaadiis waa dhinaca madhamaato haye
marka meeshan hadda la tilmaamayo oo ama ceeldhiig lalahaa ama lalahaa maxaa la yidhahdaa ciidamaha ka degay xeerta lalahaana waa dalxiiskii iyo maxaa la yidhahdaa erigaas wey haye dhinaca xagga kalena xagga kalena sacamood magaalada wuxuu u jiraa dhowr iyo toban kilomitr ilaa adiga laba iyo toban saddex iyo toban marka laga xisaabo maxaa la yidhahday kilomitr zero oo saldhiga booliiska iyo baafi komisoonkaas ah controolka kalena waa wadada airboortka oo maxaa la yidhahday baar caleen meeshii la oran jiray uu hadda markii ugu dambeysay ku yiilay awalna meel ex control la dhihi jiray oo nin maktal la yidhaahdo uu degenaan jiray baa iyadana control ahaan jirtay marka saddexdaas area iyo waxay ku leedahay saddex control xagga sacmoojo control kalaa jiro oo markaad sacmoojo soo dhaafto ex control la yidhaahdo oo wadadii hore aadi jirtay badhaadhe iyo kii aadi jirtay afidow iyo duuble iyo halkii aadi jirtay ku kala bixi jireen waaye marka dadkimaaya inta saba sawirkeeda sidaasay uqaysan tahay waa dhinaca buula futuura soo maahan dhinaca markaa warka war adigaaba laftirkaaga reegsmayood kala oo buula futuura intaadan gaarin dalcadda taa gaawey buula futuura waa godkeeda
aada iyo aad waa yahay mudane kismaayaa ku dhalatay dad badan Haye.
oo magaalada si fiican aan u garanaynin baa jira magaalada Haye.
dadkeeda maxaad ku micnayn karaysaa afarta xaafadood sida calanley shaqaalaha farjanno iyo xaafadaha kale ee aadka u kooban bal dadka maxaad ugu sheegi karaysaa magaalada waa magaalo ceynkee ah qaab dhismeedkeeda n haddii aad dadka u sharaxdo ma tahay magaalo lagu dagaalami karo kismaayo haddii dhinacyada hubaysan ay iskaga hor yimaadaan magaalada kismaayo wadooyin fiicfiicanna way leedahay cidhiiri badanna way leedahay magaalada kismaayo waxaa dhex mari jiray eh, saddex wado wado xeerta marta oo suuqweyne marto oo eh, suuqweynihii hore ninkii yaqaana yaqaana ee marto oo xaafadii sandarkii calaley eh, ilaa iyo boqol mitir u marto oo aada meeshii eh, la oran jiray eh, eh, majengo marto waday ahayd wadana waa wadadan aeroboorka oo kacaankii bixiyey oo eh, laga bilaabay station booliiska hortiisa ekafsiisha laba hore inta laga bilaabay magaalada la dumiyey yaa wadada aeroboorka la bixiyey wadana waa wadadan eh, kala barta calaleeya shaqaalaha oo aada eh, afidow iyo eh, dhulkaas ilaa maxaabada dhaba loo aadi jiray haba kala leexdeen Eh, wadana waa wadadan maxay ahayd kale ee baaxa marta ee xerada militariga hormarta ee wadadaas afidow aada dhexda kaga dhici jirtay wadana waa wadadii warshada hilibka oo waa wada dambe oo maxay ahayd gadaal laga baxshay oo eh, danaana ka oo eh, dhex marto oo aada iyagana wadadaas ora toos u aada wadooyin gogoys oo qaarna ay dawladii kacaanka bixisay qaarna ay hori u jireen oo way leedahay haddana marka la yidhaahdo ha lagu diriro eh, aad bay u adag tahay magaaladu waa magaalo qabiili ah oo toonka magaalada sare ay leedahay inkastoo dee dhulkii kala banaanaayo banaanka ahaana aada loo dhisay mar waliba haddii shacabka lagu dhex dagaalamo dhibaato badan bay keenaysaa cid kastoo ay qusaysana waxaan dhihi lahaa ilaahayna ha laga cabsado soomaalinimada iyo gaalnimadana hala dhowro oo maatida iyo ha lagu dhex diridin maxaa yeele xataa si kastoo ay u damraan ama wadooyin badan u leedahay haddii maatida lagu dhex diri lahaa dhibaato badan baa halkaa ka imanaysa ilaahayna waxaan kuleynaa aan maatida gudaheeda lagu dagaalamin oo oo ay tixgeliyaan weliba halkan maxaa la yidhahdaa walaadada ah haddee gobollo badan oo ay hore u joogeen baa looga yimid oo isaga tageen oo shacabka u- inay u tureen iyo inay tabarka ahayd anigu hadda aan leeyahay shacabka u turiyeen tanna waxaan leeyahay shacabka ha u tureen oo oo hadday dareeyaan ciidamadaas meeshii kala duwan kala dagaalamaana shacabka in la badbaadiyo sidaas ay xada ku jirtaa
ummad yahay ummad yahay qabiilkiyo araba an qaadi karino weligoodi qabanay ummad yahay ummad
aqorin dabliyagaasoo haddii aan la kala qarin iyagay iyaga saxinaye waqorin dabliyagaasoo haddii aan la kala qarin iyagay iyaga saxinaye
إنها ساعات قبطان وين مني ما لاقويه انت انت عاشق غسان وي مني ما داغويه
qiimay cala ku qaran laha waxaad su'aal ku qarabta reeriyo qiimay cala ku qaran laha waxaad su'aal